halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban heerarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha julaayna waa koob iyo labaatan sannadka laba kun iyo afar iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdiyo xuseen barre aadan
sanadkan ugu sii xun waad arkaysaan webiga inaan anaga hadda dhex soconno mayse dhul webiga ahaani jirtay waa bacaadkaan u jeedaa hadda webiga ah meeshaanay biyaha noo mari jireen madeengeegaana meesha ka baxay waad arkaysaa madeengeegan sida dhulkaan u qabsaday madeengeegaan oon laga saarin oon xoog loo helinna wax biyahoon anaga helayna ma jirto mid ka mida dadweynaha ku nool deegaanka gaarisa ee waqooyi bari kenya oo ka hadlaya dhibaatada ka dhalan karta webiga tana river oo guraya biyihiisiina ay sii yaraadeen qodobada kaleed barnaamijka roornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mida weerarkii ugu dambeeyey iyo xaaladda marinka khaza marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulmay axaddii xalay isagoo kulan degdega ka qaatay dhibaatada ka taagan marinka khaza halkaasi oo ciidanka israa'iil uu sii wado weerarka cirka iyo dhulka ee uu ku hayo falastiiniyiinta jooga dhahdee marinka khaza ee uu hogaamiyo ururka xamaas dalka jordan ayaa codsaday kulanka iyadoo qiyaastii boqol falastiiniyiina iyo saddex toban israa'iiliya ay dhinteen axaddii dadkaas badankooda ayaa ku dhintay deegaanka shijaya ee marinka uu dagaalku ka socdo xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimun oo hadda bariga dhexe jooga ayaa isku dayaya inuu xabad joojin keeno masterban ayaa cambaareeyey dhiiggii axaddii la daadiyey waxaana ku baaqay in si dhaqsa ah xabadda loo joojiyo xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa cambaareeyey dalka ruushka axaddii shalay isagoo sheegay inay jiraan caddaymo muuqda oo la xidhiidha ku lug lahaanshiyaha ruushku ku lug leeyahay soo riditaanka diyaaraddii malaysia airline ee lagu riday bariga ukraine dhowr telefishan oo laga waraystay axaddii shalay ayaa kerry waxa uu sheegay inay jiraan caddeymo muujinaya in raashiya ay fallaagada raacsan siisay gantaalada horumarsan ee loo yaqaano s e koob iyo toban ee diyaaradaha lagu soo rido kadibna ay fallaagada ku tababartay sidii loo isticmaali lahaa waxa uu sheegay in maraykanku uu arkay fiideo muujinaya qalabka gantaalada laga tuuro oo hal gantaal ka maqan yahay wax yarun kadib markii burburku dhacay waxa uu intaasi ku daray in qalabkan gantaalka laga riday laga qaaday dhulka fallaagada kadibna lagu celiyey dhinaca xadka ruushka diyaaradaha oo diyaaradan oo khamiistii lasoo riday ayaa waxaa ku dhintay laba boqol iyo sideed iyo sagaashan qof meel u dhow xadka ay wadaagaan ruushka iyo ukraine ugu yaraan konton qof ayaa ku dhintay dagaal culus oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimadda libiya ee tripoli dagaalka ayaa ah mid soo cusboonaaday kadib laba maalmood oo la dhaqangeliyay xabad joojin waxaana dagaalku u dhexeeya kooxaha islaamiyiinta ee kasoo jeeda deegaanka misrata iyo maleeshiyaadka ay iska soo horjeedaan iyaguna kasoo jeeda sintaan dagaalkan oo markii hore ujeedadiisu ahay sidii gacanta loogu dhigi lahaa erboorka tripoli ayaa waxa uu ku fiday deegaanada ku dhow garoonkaasi waxaana lagu tilmaamay dagaalkii ugu xumaa ee ka dhaca dalka libiya tan iyo markii laba kun iyo koob iyo tobankii talada laga turay hogaamiyihii dalkaasi mucamar al khadaafi kumanaan ka mid a dadweynaha ku nool magaalada tripoli ee caasimada dalka libiya ayaa waxay ka barakaceen guryahoodii iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan in dadweyne badan oo in dadweyne badani ay ku xaniban yihiin xaafadaha oo dagaalku ka socdo iyagoo ka cabsi qaba in madaafiicda iyo gantaalada ay isweydaarsanayaan kooxahan dagaalamaya ay khasaare gaadhsiiyaan hay-adaha qaramada midoobey ayaa toddobaadkii hore shaqaalihii kala baxay caasimadda libiya tripoli iyagoo ka cabsi qaba xaaladda ammaanka ee dalkaasi oo u muuqata mid faraha kasii baxaysa
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a boqolaal ka tirsan beeraleyda deegaanka gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya ayaa waxaa soo food saaray halis aad u weyn kadib markii uu gudhay webiga tana river oo muhiim u ah nolosha iyo beeraha deegaankaasi webiga ayaa waxa uu imika marayaa heer aad u hooseeya iyada oo biyaha webigu ay ka leexdeen halkii markii hore ay beeraleydu ka heli jireen waraabka beeraha wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa waxa uu booqday deegaanka raaya iyo sanguur warbixintan ayuunu nooga soo diray
culays ba-an ayaa waxa uu soo food saaray beeralayda ku dhaqan inta u dhaxaysa deegaanka balanbala iyo saangur kadib markii webiga weyn ee deegaankaasi loo yaqaana tana river u guray webigan ayaa marna soo fataha marna gura saameyn culusna waxa uu ku yeeshaa markuu soo fataho beeralayda dalagoodana waa uu baabi'iyaa marka kalena waxa ay dadka deegaankaasi ka dacwoodaan biyola-aan baahsan oo ku dhufatay dalagooda aniga faadimo xasan axmed baan shan sano oo dhibkan u nahay marka sidaa la agdhigeed dhib weyn baan haysto kol dhow waa laga guuri beerahan sida hadda aan ku arka barra cali hilow nasra farm group webigana aan aragtay intaasoo jar baa xirnay saddex jar baa xirnay oo geedaha hadda allaanka ay muuqdaan joonina aan dhigina weli way yaalaan mar maaha oo loo maha saddex maaha idaarad naqaabisho oo nasoo raacda oo wixii aan sheegayna aragta waa la waayay annaga maxaan leenahay ree- maxaan nahanay reeraaya wax noo imaadana allaankan ma jirto hay-ad allah ka dhiga walaasaga allah ka dhiga socdaal gaaban oon ku tegay inta u dhexaysa deegaanka saangur raaya iyo balambala ayaa waxaana u kuurgalay xaalada webiga tana river oo sii guray oo kasii leexday halkii uu mari jiray aniga waxaa la yidhahdaa jimcaale ducaale sanadkaana uga sii xun waad arkaysaan webiga inaan anaga hadda dhex soconno mayse dhul webiga ahaani jirtay waa bacaadkaanaad ujeedaa hadda webiga ah meeshaana biyaha noo mari jireen madeengeegaana meesha ka baxay waad arkaysaa madeengeegan sida dhulkaan u qabsaday madeengeegan oon laga saarin oon xoog loo helinna wax biyahoon anaga helayna ma jirto beer waxadaas maqashana beer waa un biyo webiga tana river ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka leexday halkii uu mari jiray taasoo saameyn ku yeelatay in badan oo ka tirsan dadka deegaankaasi oo inta badan ahaa dadka beeralayda ee halkaasi ku dhaqan beeralayda wax u qabatay beeralaydan waxay ka kooban tahay ilaa gruubkiiba wuxuu ka tirsan yahay ilaa qaarkood lixdan memba toddobaatan memba oo family sii leh ilaa saddex kun iyo xoogaa bay cagayn haysaa marka haddii oo wax loo qaban waayo dadkii dhibaato fara badan baa soo gaaray ilmihii wax lagu akrinaya malaha iskuullada lagaga bixinayo dhibaato fara badan baa jirta marka dowladda waxaan ka codsanaynaa in si deg deg ay wax noola soo gaarto deg dega oo noola soo gaarayna ayna ahayn relief dad la siiyo oo la yidhaha kaca webiga qodqota ay noqoto wax muuqdo oo la qato oo beeralayda anfaca abuuraha beeraha iyo weliba xoolo dhaqatada ayaa wasaaradaha lasoo dhaadhiciyey iminkay gacanta ku hayaan maamulada kala duwan ee dalkani kenya laga alkumay xubbi xuseen waa wasiiradda wasaaradda xanaanada xoolaha iyo beeralayda idaacadda v o ed ayaa waxay oga warantay waxa ay ka qabanayaan iyo weliba dadaalka ay ugu jiraan beeralaydaasi saameynta culus ay ku yeelatay dalagoodii iminkana khaatiga ka taagan ay ka guuraan halka ay beerahoodu iminka ka jiraan webiga carare waa arrin aada u culus oo arrin aada lacag badan oo inay gasho loo maaragtay loo baahan yahay county governmentkana hadda inta sec- inta ba- hadda la ii siiyey budgetka la ii siiyey waxaa lacag weyn oo hadda ku qabto shaqadaas weyn lacag badan bay u baahan tahay xoog badan bay u baahan tahay aqli badan bay u baahan tahay marka lacag saa u fara badan hadda ma hiyi laakiin waxaan raadini rabaa s- planka aan sameeyaan wax ku raadin rabaa sidii aan biyo ugu heli lahaa oon idin sheega sandam hataa webiga mark idku markuu cararo xaanidaasayto intii la kala waxeeyo sandams waa looga sameyn shacabka ku dhaqan gobolkana ayaa intooda badan waxay ku tirsanaayeen qudaarta faraha badan ee kasoo go'do daanta webiga tana river taasi oo marba marka kasii dambaysana oosan jirin dowlad si gaara isugu xilqaanto oo kor u soo qaado in shacabkaasi ay noqdaan kuwa ka gudba qaabka gacanleyda ah una gudba qaabka warshadleyda ah tanina waxay noqonaysaa mid shacabka ku dhaqan gobolkani niyad jab fara badan ku keenta iyadoo wasaaraddaasi ay noqotay mid lasoo dhaadhiciyey waatan xubbe xuseen oo arrinkaasi ka waramaysa
dowladda countiga waxyaalo fara badan bay ka qabanay rabtaa een, beerooyinka biyaha ka carare macal beerooyinka biyaha qaadaanba guddi balaan baa u sameynahaynaa marka waxaan hadda sameeyey eh, plan toban sano ah waxaa kaloon sameeyey forum la dhaho eh, food security forum oo inta f- ku shaqale beer mis eh, waxay cunto ku saabsan ay iskugu imaanayeen aqalka baarlamaanka hoose ee gobolkana ayaa waxaa usbuucii lasoo dhaafay ansixiyey saxiixna ku duugay mudane nadiif jaamac in ay jiri doonto laan gaara oo kaydinta cuntada ka shaqayn doonta iyo weliba ka hortagga amuuraha abaarooyinka inta badan ku dhufanayay gobolkani waqooyi bari waxayna aqalkaasi meel dhigeen miisaaniyad gaara loogu talagalay haddii abaari ay dhacdo iyo weliba cunno yaraan ay ku dhufato deegaankani sidii looga bixi lahaa lacagtii loogu talagalay maxamed faarax shire v o a garisa
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed faarax shire warbixintaasi nooga soo diray gaarisa waxaa magaalada baled xaawe ee gobolka gado sabtidii dooraad ku geeriyooday ugaas dhicir wadeeco allah oo ka mid ahaa cuqaasha sida weyn looga tixgeliyo deegaanka baled xaawo iyo guud ahaan gobolka gado waxaa v o eda lasoo xiriiray aqoon-yahano iyo waxgarad ka tirsan gobolkaasi gedo oo ka tacsiyadaynaya geerida ku timid ugaas dhecir waxaana ay si gaara tacsi ugu dirayaan ugaaska walaalkii ugaasmahad wadeeca allah iyo xaaskiisa xabiibo aadan faarax iyo carruurtiisa oo ay ka mid yihiin sayruuq mahad iyo raxmo mahad iyo cabdi mahad iyo weliba maxamuud mahad sidoo kale waxay tacsi taa la mida u dirayaan fitaax sheekh daahir iyo maxamed ugaas cumar ugaas xirsi oo kala jooga beled xaawo iyo magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka waxaanay dhammaan u rajeynayaan marxuumka in fadliga bisha barakaysan ee ramadaan oo weliba lagu jiro tobankii u dambeeyey inuu ilaahay ugu naxariisto jannadiina ka waraabsho
subax wanaagsan ramadaan wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna minnesota al frankin oo ah senatar dimuqraadi oo laga soo doortay gobolka ay soomaalidu ku badan tahay dalka maraykanka ee minnesota ayaa kulan la yeeshay madaxda iyo culimaa udiinka jaaliyadda soomaalida ee gobolkaasi cismaan cali axmed cirir oo ka tirsan howlwadeennada xafiiska senatarka ayaa xuseen barre aadan uga warramay ujeeddada kulankaasi horta senatarka waa ogtahay u s senator waaye oo lixii sano lasoo dhaafay hadda uu ahaa two thousand eightkia la doortay marka u horreysay haddana maxaa la dhahaa markii labaad election u ordaya kulankan marka wuxuu ahaa hadda aniga waxaan ku jiraa dadka u shaqeeya cambaynkiisa kulankiisa marka wuxuu ahaa dad inuu la kulmo bulshada soomaalida ama east africaankaba ah oo degan statekan maxaa la dhahaa minnesota oo weliba sanayo lasoo dhaafa hadda ilaa last two three years siyaasi ahaantooda kor usoo kacayeen oo ka qaybgalayeen maxaa la dhahaa siyaasadaha socda si fiican uga qaybgalay inuu la kulmo oo uu horaa horta barto culumada iyo dadka leaderska ama communitiga hogaamiyaasheeda ah ta kalena maxaa la dhahaa u sheego wuxuu soo qabtay lixii sano lasoo dhaafay iyo in u ordaayo maxaa la dhahaa doorasho kale maxaa la dhahaa uu weydiisto codka bulshada waa tahay bulshadu maxay kusoo bandhigeen shirkaasi oo ay usoo bandhigeen senatarka waxaa kasoo qayb galay bulsho aad iyo aad u qeyb badan inta ugu qeyb badan kasoo qayb gashay hadda sida masaajidoo kale waxaa joogay aad iyo aad uga soo qayb galay iimaano badan oo magaalada hadda aan qof iyo laba ku sheegi karin inkastoo kulligood aysan meesha ka hadlin laakiin way buuxeen maasha allah waxaa kasoo qayb galay maxaa la dhahaa dad kala duwan oo isugu jira maxaa la dhaha bulshada qaybaheeda badan sida dhalinyarada dumarka maxaa la dhahaa community leaderskeeda marka aad bay aad bay ugu faraxsanaayeen inkastoo maxaa la dhahaa iftaaray ahayd waa la wada casheeyey sanatarka waa intuu la hadli karay qof kasta wuxuu hadlay qof qofka u salaamay marka it was really waxay ahayd si mataqaanaa aada iyo aad u wanaagsan u dhacday waana ku faraxsanaa say u dhacday hadda annaka qof kastana wuu ku faraxsanaa maasha allah qof kastana wuxuu ahaa hadbiu ku ahaa aada iyo aad san ka warqabno gobolka minnesota waxaa ku nool jaaliyad badan oo soomaaliyeed baahiyo kala duwan bay qabaan waxaa jira dad qaraabadoodu ka maqan yihiin waxaa jira qaar waxbarasho u baahan qaar shaqooyin u baahan marka senatarku muxuu ballan qaaday haddii dib loosoo doorto in uu u qaban doono bulshada soomaaliyeed walaalkii senatarka horta waa fadhidaal horta waaye isaga macnaha waa hadda gobolka hadda degannahay dowladda xaya dowlad sare waaye dowladda sare oo maraykanka uu ka mid yahay marka isaga hadda wax oo hadda shaksiyaada uu ballan qaaday xalay ma jirto uu qofka ballan qaaday saan kuu sheegay casho waxay ahayd isbarasho iyo wada shaqayn wacan bay ahayd meeshaan waxaa waaye waddankan bulshada soomaaliyad ka sheegtay way ku awood badan tahay marka inay ka qayb galaan siyaasaddana mataqaana aaday muhiim u tahay marka in la wada shaqeeyay ahayd marka wax uu xalay hadda qof shaksi ahaana ka ballan qaaday ma jirto laakiin wuxuu uu ballan qaaday inuu shaqadu haayay lixdii sano lasoo dhaafay uu sii wadi doono sida hadda macnaha hadda senatarkan waxa lagu yaqaana hadda waxaa kamid a inuu dad dadka ugu codka dheerna uu yahay markay noqoto waxbarashadoo kale ama hadda health carekoo kale hadda oo maxaa la dhahaa uu ka shaqeeya d c inuu kamid ahaa senatarada lagu yaqaanay marka inuu sii wadahayo howlahaas oo kale immigrationka inuu sii wadahayo aad buu u ballan qaaday waxa hadda uu bulshada soomaalida gaara u ballan qaaday waxaa kamid a arrimihii hadda xawaaladaho kale wuxuu ahaa isaga iyo dadka laga soo doortay maxaa la dhahaa minnesota weliba congressman kis ellison iyo iyo senatarka kale amy clobasher inuu kala shaqeyn doono arrimaha xawaalaadaha oo ugu dhib badan hadda communitygeena haysata iyo bulshadeena maxaa la dhahaa reer minnesota ama maraykanka dhanba aan dhahay ama dibadaha dhanba inuu u istaagi doono si hore u istaaga uu sii wadi doono sina xoojin doono taas horta ugu ballan qaaday oo shaqadiisa inuu sii wadi doono marka laakiin hadda wax oo uu shaqsi u ballan qaaday dhacaya ma jirto saynu ka warqabno jaaliyadda soomaalida ku nool gobolka minnesota waayadan dambe waxaa dhacday inay u baraarugeen dhinaca siyaasadda bal haddii aad faahfaahin naga siisid kaalin intee leg bay soomaalidu kaga jirtaa siyaasadda gobolka marka laga hadlo Ah, kaalin aad iyo aad maxaa la dhahaa muhiim u ah maxaa yeelay horta een, ah, wadankan horta waxaa waaye soomaalida waxay ku jiraan dadka ugu ugu cusub markii la fiirsho xagga immigrationka laakiin dadka wadankan kusoo immig- ah, immigration ku ahaa ay ku yimaadeen laakiin markay noqoto een, codaynta aad iyo aad way codeeyaan marka een, taasna haddii siyaasa ahaan loo fiirsho waa wadankan dad ku cusub kana qayb qaadanaya een, een, ah, saasna ugu hay- hay- hami weyn marka waa mataqaanaa waxay ku noqotay muhiim aada muhiim u yahan mataqaana istada ka qayb galaan waana hadda saa ogtahay een, maxaa la dhahaa waxay waxay doorteen ayaga qofka soomaaliya u horeeya doorteen oo city council doorteen waxay doorteen maxaa la dhahaa hadda in hadda orda ayaa jiro marka waa aada iyo aada loo warqaba waxaa la ogaaday inay suubin karaan een, inay suubin karaan ayaga qofkooda dooran karaan ama qofkay taageeraan ay cod macnaha kusoo saari karaan
kaasi wuxuu ahaa cismaan cali axmed cirro oo ka tirsan howlwadeenada xafiiska senator al frankin waxa uu khadka telefoonka magaalada minneabolis ugu warramay waryaheena xuseen barre aadan
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ku baaqaya xabad joojin dhex marta israa'iil iyo ururka xamaas isagoo eedda dagaalka socda dusha ka saaraya ururka islaamiga ee reer falastiin wariyaha v o e da michael bowman ayaa ku soo warramaya in kerry uu sidoo kale diyaaradii malaysia airlines ee khamiistii lasoo riday uu eedeeda dusha ka saaray goonigoosatada ruushka raacsan maxamed cabdi sandheere ayaa warbixintaas haddaba inoo soo koobaya xilli dagaalka dhulka israa'iil uu kasii socda magaalada khaza ayaa xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo laga daawaday telefishinada maraykanka badankoodu uu farriintan u diray ururka islaamiga ee xamaas What they need to do is stop rocketing Israel and accept a ceasefire. Hamas needs to join up, be part of a solution.
waxay u baahan yihiin inay joojiyaan gantaallada ay ku tuurayaan israa'iil iyo inay xabad joojin oggolaadaan xamaas waa inay ku soo biirtaa oo ay xalka qayb ka noqota ayuu yidhi iyadoo xamaas iyo israa'iil ay faraha isku fiiqayaan ayaa kerry uu mar kale ku celiyey oo uu sheegay kaalinta maraykanka ee horumarinta nabadda bariga dhexe hase yeeshee uu sheegay in falalka xamaas aan la aqbali karin Hamas has to understand you can't just sit there and claim a moral rectitude or the higher ground while you're busy rocketing people.
xamaas waa inay fahamtaa intaad halkaas soo fadhiisatid kuma andacoon kartid niyad wanaag xilli aad ku mashquulsan tahay inaad dadka gantaalla ku tuurto dad aad qafaalato godadna aad qodato si aad dadkaasi u weerarto taasi waa inay istaagtaa ayuu yidhi robert turner oo ah sarkaal ka socda qaramadii midoobay ayaa ku baaqay in dhiigga daadanaya la joojiyo We call on all parties to adhere to international humanitarian law, particularly discretion, proportionality, and precaution.
waxaannu dhinacyada oo dhan ugu yeedhaynaa inay ilaaliyaan xeerka caalamiga ah ee bini'aadamnimo gaar ahaan kuwa la xidhiira go'aannada isku dheelitirnaanta iyo ka taxadarka si loo hubiyo in dadka shacabka aanay waxba gaadhin gacanka hadalku waa inuu istaagaa waxaanan u baahannahay xal la xidhiidha dhibaatada dhabta ah ee qase ka jirta ayuu yidhi dhinaca kale xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa ka hadlay waxa maamulka obama uu ka ogyahay ciddii soo riday dayuuraddii rakaabka ee dalka maleeshiya laga lahaa taasi oo dul maraysay dalka ukrain We ourselves track the imagery of the launch of this uh, surface to air missile, of the disappearance of the aircraft from the radar at that time. We annaga ayaa dabagalnay sawirada saaruukhii dhulka iyo sida ay dayuuradda raadaarkii uga luntay waxaanu hubnaa in goonagoosatadu ay ku faaneen soo dhicidda dayuuradda iyagoo adeegsanaya shabakadaha xidhiirhka bulshada in yarun kadib markii ay soo dhacday ayuu yidhi keer ayaa goonigoosatada ku eedeeyey inay burburkii dayuuradda dhex joogeen baarayaashii caalamkana ka hor istaageen waxa uu sheegay in raashiya ay tahay toddobada ka wada goonigoosatada musiibadii dhacdayna mas-uuliyaddeeda ay badankeeda qaadayso There are an enormous array of facts that point at Russia's support for and involvement in this effort. Some of the separatist leaders, George, are Russian.
waxaa jira caddaymo fara badan oo tilmaamaya taageerada iyo ku lug lahaanshaha ruushka qaar ka mid a hogaamiyaasha fallaagadu waa ruush raashiya ayaa taageerta goonigoosatada raashiya ayaana tababartay ayuu yidhi madaxweyne obama ayaa cunaqabataynta ku sii adkeeyey ruushka maalin kadib markii dayuuradda la soo riday keer ayaa sheegay inuu rajaynayo in maraykanka iyo xulifadiisa yurub ay mowqif midaysan ka qaadan doonaan moosko xilliga soo socda
warbixintii wariyaha v o e da michael bowman waxaan inoo soo koobayay maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal rabadaan kariim weli waxaa marinka khaza ka socda dagaalkii u dhexeeyey xukuumadda israa'iil iyo ururka xamaas ee reer falastiin haddaba wararkii ugu dambeeyey xiisadda ka taagan marinka khaza waxaa magaalada qaahira inooga soo diray waryaheena magaalada qaahira xuseen saxnuuni
wararka ka soo baxaya dhulka falastiin ayaa sheegaya saakay waa berigii saacadda magaalada khaza in ay dhinteen saddex falastiiniyiin ah ka gadaal markii diyaaradaha dagaalka ee israa'iil ay duqeeyeen bariga magaalada rafax ee dhulka reer falastiin howlwadeennada caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sidoo kale sheegaya in duqeymaha israa'iil ay sababeen dhaawac badan oo soo gaaray dadka shacabka ah shalay ayay ahayd markii in ka badan toddobaatan qof oo falastiiniyiin ah ay ku geeriyoodeen degmada shujaaciya ee bariga khaza kadib markii ciidamada israa'iila halkaasi ay ku qaadeen weerar xooggan sidoo kale kooxda kataa'ibul qasaam oo ah garabka militariga ee ururka xamaas ayaa sheegtay inay maxbuus ahaan ay u qabteen askari israa'iili ah لكن الذي لم يعترف به العدو اليوم هو فقده لأحد جنوده في هذه العملية فكيف له أن يخفي afhayeen u hadlay kooxdaasi oo lagu magacaabo abu cubayda ayaa yidhi cadowga waxa weli uusan qiran waxa weeye in mid ka mid ah ciidamadooda ay ku waayeen howlgalka sidee loo qarin karaa ayuu yidhi astaanta gaarka ee lagu garto askariga magaciisu waxaa weeye sha'ool aroon haddaba waxaan sheegaynaa buu yidhi abu cubayda in askarigaasi israa'iiliga ah inuu yahay maxbuus ay hayaan kooxda kataa'ibul qasaam إن هذا الجندي هو أسير لدى كتائب القسام في هذه العملية marka warkaasi uu soo baxay ayaa hal mar keliya kumanaan ka mid ah falastiiniyiinta ku sugan daanta galbeed iyo marinka khaza ee dhulka falastiin ay isugu soo baxeen waddooyinka halka masaajidda magaalada khaza mar keliya ay bilaabeen takbiirta arrimahan ayaa ku soo beegmaya kadib markii ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu habeenkii xalay ahaa uu sheegay in dowladdiisu ay sii wadayso howlgallada militariga ah ilaa ay baabi'iyaan kaydadka hubka ee kooxda xamaasa warbaahinta dalka israa'iil ayaa sheegay in xukuumadda israa'iil ay qiratay geerida saddex iyo toban ka mid ah ciidamadeeda halka dhaawacuna ay ku sheegtay lixdan qof oo ka mid ah askarta israa'iil geerida iyo dhaawaca ciidamada israa'iil ayaa yimid kadib markii dagaal ba-an ay isaga hor yimaadeen kooxaha wax iska caabinta reer falastiin bariga magaalada khaza dhinaca kale magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar ayaa waxaa ka bilowday dadaal dhinaca diblomaasiyadda ah oo lagu joojinayo dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo falastiin xogayaha guud ee qaramada midoobay master ban kimuun iyo madaxweynaha maamulka falastiin maxamuud cabbaas ayaa shalay gelinkii dambe gaaray magaalada dooxa kuwaasoo yeeshay wadahadal wadatashi ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda qatar oo shir jaraa'id ay wada qabteen xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dowladda qatar aysan haynin hindise gaar ah balse waxa ay doonaysaa waxa weeye ayuu yidhi in shacabka falastiin ay helaan cadaalad waxa uuna si weyn u cambaareeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi qatar waxa uu ku sifeeyey xasuuqa dowladda israa'iil ee ka dhanka ah dadka reer falastiin howlwadeennada caafimaadka ee marinka khaza ayaa sheegaya in geerida falastiiniyiinta ay kor u dhaafayso afar boqol oo qof tan iyo markii ay bilowdeen duqaymaha israa'iil ay ka wado marinka khaza halka dhaawacuna ay ku sheegeen in ka badan saddex kun oo qof xuseen saxnuuni VOA Kahira.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna xuseen aan ka codsado wararkii caalamka kuwooda ugu doorkulano xuseen mahadsanid maxamed ugu yaraan konton qof ayaa ku dhintay dagaal culus oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee caasimada dalka libiya ee tripoli dagaalka ayaa ahaa mid soo cusboonaaday kadib laba maalmood oo la dhaqangeliyey xabad joojin waxaana uu dagaalkani u dhexeeya kooxaha islaamiyiinta ah ee kasoo jeeda deegaanka misrata iyo maleeshiyaadka ay iska soo horjeedaan ee iyaguna kasoo jeeda deegaanka zintan dagaalkan oo markii hore ujeedadiisu ahayd sidii gacanta loogu dhigi lahaa maamulka eerboorka magaalada tripoli ayaa ku fiday deegaanada ku dhow garoonkaasi waxaana lagu tilmaamay dagaalkan kii u xumaa ee ka dhaca dalka libiya tan iyo markii labadii kun iyo koob iyo tobankii talada laga tuuray hogaamihii dalkaasi muddada badan kasoo talinayay mucamar al kadaafi kumanaan ka mid a dadweynaha ku nool magaalada caasimada ee tripoli ayaa ka barakacay guryahooda iyada oo wararka qaar ay sheegayaan in dadweyne badan ay ku xaniban yihiin xaafadaha uu dagaalku ka socdo iyaga oo ka cabsi qaba in madaafiicda iyo gantaalada ay iswadaarsanayaan kooxaha dagaalamaya ay khasaare soo gaadhsiiyaan hay-adaha qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore shaqaalihii kala baxay caasimada libiya ee tripoli iyaga oo ka cabsi qaba xaaladda ammaanka ee dalkaasi oo u muuqata mid faraha kasii baxaysa xogayaha guud xogayahan idhaahda arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa cambaareeyey dalka ruushiya axaddii shalay isaga oo sheegay inay jiraan caddaymo muuqda oo la xidhiidha kulug lahaanshaha diyuuradda malaysian airline ee lagu soo riday bariga ukraine dhowr telefishan oo laga waraystay axaddii shalay ayaa kerry waxa uu sheegay inay jiraan caddeymo muujinaya in ruushiya ay fallaagada raacsiisan siisay gantaalada horumarsan ee loo yaqaano s a koob iyo toban ee diyuuradaha lagu soo rido kadibna ay fallaagada ku tababartay sidii loo isticmaali lahaa waxaana uu sheegay in maraykanku uu arkay fiideo muujinaya qalabka gantaalada laga tuuro oo hal gantaal uu ka maqan yahay wax yar uun kadib markii burburka diyaaradda uu dhacay waxaana uu intaasi ku daray in qalabkii gantaalka laga tuuray laga qaaday dhulka fallaagada ay maamusho kadibna lagu celiyey dhinaca xadka ruushka diyaaradda oo khamiistii la soo riday ayaa waxaa ku dhintay laba boqol iyo siddeed iyo sagaashan qof meel u dhow xadka ay wadaagaan ruushka iyo ukraine golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulmay axaddii xalay si isagoo kulan deg deg ah ka qaatay dhibaatada ka taagan marinka kaza halkaasoo ciidanka israa'iil uu sii wado weerarka cirka iyo dhulka ah ee uu ku hayo ururka xamaas aad iyo aad baad umahadsan tahay xuseen oo nala socodsiinaya wararka caalamka kuwooda ugu doorka roona haatanna waa mid ka mid a qhasiidooyinkii aan ugu diinku tala galnay bisha ramadaan ee kusoo dhowaada
codkaasi cumar aadan iyo qasiidadaasi mucdiso ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteennii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a gaar ahaan magaalada washington tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo maxamed cabdi sandheere iyo dhammaan v o idinle sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.